madaxa xasilinta ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daafuray shirka iskudubaridka iyo isku xirka wasaaradaha bahwadaagta la ah wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland kaasi oo diiradda lagu saaray adeegbaahinta iyo maamul daadejinta shirka ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah wasaaradaha jubbaland waxgarad odayaal iyo mas-uuliyiin kaleto cabdiwaaxid xaaji cabdulaahi madaxa xasilinta ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa ka warbixiyey shirkani iyo muhiimadda uu leeyahay marka guddiga heer farsamo ee adeegbaahinta iyo maamuldaadejinta ayaan maanta iskugu nimid inaan ka naqaashno qaabka ugu wanaagsan ee maamulka loo baahinayo adeegkana loo daadejinayo madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa bishii tanaad labada kun labaatan iyo koodii wuxuu digreeto kusoo saaray barnaamijkan iyo wasaaradaha ay ka kooban yihiin iyo xafiiska fuudadooda xafiiskaas wuxuu si rasmi u furmay oo champion officeka labada kun labaatan iyo koodii kadib digreetada madaxweynaha uu soo saaray hadda idin sheegay sagaal wasaaradood ayay ka kooban yihiin oo la rabo inay maamulka baahiyaan adeegana daadejiyaan qeybtiisii farsamo weeyaan qeybta aan maanta u fadhino wasaaradaha kala duwan degmada iyo gobolka afrika socotay muddaduu furnaa xafiiskaas champion officeka ah runtii shaqooyin fara badan ayaa wasaaradda arrimaha gudaha u qarsoomay in maamulka la baahiyo oo ay ka mid tahay in iskuulla lagu wareejiyo degmooyinka inta ayagoo uga aadan shaqadooda heer degmo oo e c d da la yidhaahdo goobo caafimaad ayaa lagu wareejiyay si degmada ay u maamusho marka saddexdaas sano oo xafiisku u furmaa runtii shaqooyinka faraha badan ayaa inoo qarsoomay haatanna waxaan rabnaa inaan barnaamijka xagga kasii wadno insha allahu tacaala
shirkan ayaa door muhiim ah ka qaadan doona isku xirka wasaaradaha bahwadaaga la ah wasaaradda arrimaha gudaha si maamulka loo daadejiyo